salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsilyaala ka dhowaada warkiihaminma idaacadda warsanna godobda unasiinkahayniya welibaa ku mid ahaa madawiinaga dowlad goleedka koonfur galbeed soomaaliya welibaa uska hadalay hiisada kateegan magaalada baydhabo kulunku dhiya degmada buuliberde gobolka hiiraana madawiine farmaajo welibaa usa ankamagac daray abdiraxmaan yadhiisow garoon dowladda oo ka dhawaaqday intiian ogonsado doon natiijooyinkia ku bahan doorashada jubbaland digniiniya welibaanan diray odayaalka iyo unseedan deegaanada haystan amaba maamulayan al-shabaab haafowsana ku dhawaaq intiusa ka tana'suliya doorashada galmudug ha ka dhowaada qodobadii caalamka dhan maraykan laha katar hiiliya welibaa usekadhamaday iraaq turkiga usna welibaa ka dhawaaqay arrimahan jeelayna midowda yurub
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
sagaal bilisyada lama kun iyo tumi sagaalka waa maalinnimo jumaaco hanaas weliba ahaayana warweliyanoo deeriya dalkiiyo binaanshayba haddana ka dhawaadaayog iyo fidsan madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyowse ka hadalaya hiisade ka teegan magaalada baydhabo saadoogilahdhaafiya weliba magaalada baydhabo kadhiyeen dilal iyo dhinjaysadii dad iniska jiraan ganacsatiyo ciidanba arrintaasi ayaa weliba ku hadalaya madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaren inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan taasi inta uga diraynaa dadkii sida xaqdarrada ammaanta lagu dilay gacan ka xaqdaran ay dishay oo uu ka yahay kow ninkii odayga ahaa ganacsatada ahaa siyaasigii weynaa cali maxamed xuseen cali marguus isaga oo beertiisi jooga lagu tagay oo lagu dilay waxaan leenahay ilaahay naxariisii janno ha geeye nin odaya oo dadka soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa nin oday ahoo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican lehoo maxay ahayde ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimada intaba kasoo shaqeeya oo ahaa ilaahay naxariistii janno ha geeye annagana samiri iimaan allah naga siiyo bacdigiisana ilaahay nama fidmeeyo dadkii kaleo dhallinyarada ahaa oo ayagana dilalkan soo gaareen ayagana ilaahay ha u naxariisto samiran allah naga siiyo kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha ku wado dadka shacabka iyo oo ka shaqaynaya waxaana shaqadooda ahayn oo ka tirsan ciidamada gaar ahaan ciidanka ee samee waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xarintii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan nin aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn karo ma jiro saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bes ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhigilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waanaba soo qabanayaa insha allahu ilaahay ha loo noqdo dhiigga islaamka ha layska ilaaliyo dadka walaalaha oo micno la-aanta lagu dilaayo ha layska daayo hana la ilaaliyo karaamada iyo iimaanka iyo islaamnimada sharafta ay leedahay iyo bishan barakaysan oon ku jirno karaamadeeda ha la dhowro waxaan codsanaynaa inaysan tilaabo damba la qaadin labada dhinacba cid damba wax suubisaana ayna jirin ciidamada amnigana ay sida ugu dhaqsaha badan tilaabo uga qaadaan ciddii geysatay falkaas meel kastay joogaanna la soo qabto dadkana uu ilaahay samir siiyo la samraan jecelnahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kulanka dhiya degmada buule berde gobolka hiiraana warkuuna weliba faahfaahin dheeriya ninkaha ee waryaagana cabashiir cusmaan degmada buulaberde gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen maamulka degmada buulaberde odayaasha dhaqanka iyo wasiirka wasaaradda tabarta biyaha maamulka hirshabelle ugu horreeyay kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada buulaberde buulaburto dhib badan ay qabtaan muddana aan ku jirnay ilaa dhowr sano ah toban sano sii gaaraysa hor iyo dib markii la isku daro in nalala arko wasiiradu noo yimaadaan xildhibaanadu noo yimaadaan aad iyo aad waxaan danaynay inay uga mid tahay marka waxaan leenahay wasiir soo dhowow magaaladan buuliburta waxay go'doon tahay toddoba sano wax yar dhiman hadda hawadaa ku timid haddana hawadeed ku noqonaya airboorkaas waxawaaye subax hore ayaa loo sahan tagaa habeenii maalinna waa la waardiyeyaa annagoo aan isleenahay maanta waxay noo tahay farxad imaashadaada farxad ay noo tahay adiga iyo ragga kaloo saaxiibbadaa ah ee kula yimid degmada buuloburte waxaana kaa sugaynaa waxqabadkii lagu magacaabay istayd ahaan aad ka lahayd degmada sidoo kale kulankaasi waxaa ka hadlay duqa degmada buuloburte maxamed caawaale fiidow iyo guddoomiyaha degmada buuloburte cabdicasiis cabdulaahi daahir durow waa degmo toddoba sano go'doon ah maantayna waxaan u malaynaya inay maalintii koobaad ku tahay sharaf weynay noo tahay inaad nala aragto waxyaabaha ka jira ku soo dhowaaw waa degmadaadii gacmo furan waa magaaladaadii wax kale ma aha waxaa layidhi nafta biyo nolosha caana wajcalnaa min almaa'i kulla shayin xayan waa layidhi ilaahay naf waxaa waa biyaha waa noloshu waa biyo ilamaa biyuhu ay bani aadamka ay ka baahi beelaan noloshoodu way ka fiican tahay hadba meeshay markaa ku sugan tahay hadba haddii biyaha u soo kordhaan noloshuna waa sii wanaagsanaani marka waxaan kaa rajaynaynaa inaan nolosha halkan ka jirtay aad tayadeedii biyaha aad horumari doonto oo kolley ceelal badanaan ka rabnaa oo ceel badan waxaa baahi badan oo ceellaana hayso ceelal tuulo kasta ceelina ka taagtaan rabnaa ugu dambayntii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta biyaha maamulka hirshabelle shucayb cabdikariim muumin culaysku waa intiisu leegyahay shirkadihii korontada iyo kuwii biyahaba labadaba maxaa yeele inay mar walba fikti siiyaan ay balaariyaan iyo magaaladii goodoona sidii markii lagu soo gaarsiiyi laha dadkaas annagoo magacii dowladda ku hadlaya waxaan idin ballan qaadayaa sida ugu fudud inaan baahiyaha noocaas kasoo jawaab doonno kurgalkeedan aan u imaaday sida ugu fudud ee loo keeni karo ama cid walba nila soo marsii karo idin keeni karta idin baatiri karta yaa qayb ka ah midda ugu horeysa oo aan rabno inaan wada diyaarino oo aan la tashan doono duubabka maamulka degmada oo aan kala tashan doono xaalada amni dhinaca kale madawiine farmaajo waliba usana garoonka magadaraya gadoomiye yariisowa kulanlanka do-a ilaahayn naxariisa gadoomiyigii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow uusahay dogii beledka muqdishiya waliba hiraabtunka bilowday garoonka banaadir kulankun iyo weliba ka qayb galaya madaxdanka sarayta dalka xildhibaanaha wasiiriyo gaar ku mid ah walgoradka soomaaliyeed madawiinaha soomaaliya oo iskhudbudka jeediya kulanka weliba uu sheegay intii dowladda soomaaliya iyo xasuusado doonta geesinimadii yariisow ousan ka adeegaya bulshada soomaaliyeed weliba nuuse sheegay madawiine farmaajo intii garoonka balooniga lugta banaadir lankamaga daray cabdiraxmaan yariisow weliba nuusan kamaga daray yariisow garoonka balooniga lugta naftiisyan hurya dalka lankastoo haliyay usa dalka wal hankordhiya sidaasiya lan hasuusada yaariya madawiinaha madawiinaha dalka soomaaliya dowladdaoo ka dhawaaqda intii aan agoonsado doonna natiijooyinkii hakubahan doorashada jubbaland wasaaradda arrimo gudaha dowladda soomaaliya ayaa weliba ka dhawaaqda intii aan agoonsado doonna natiijooyinkii hakabahan doorashada jubbaland wasaaradda arrimo gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka dhawaaqday intii lan agoonsado doonna natiijooyinkii hakubahan doorashada jubbaland haddii lan fuliyana godobo dhoore wasaaradda arrimo guda soomaaliya iyo maamulka jubbaland hor dhegdiisad qodob oo shala duban odayaalka hawlaayan xildhibaanada la waafajiya diiwaanka wasaaradda arrimo guda soomaaliya intii lah dhamaystir xildhibaanada kadibni oo iska dhex dooradaan gadoonka baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka jubbaland iyo inti doorashada kadhiida hur iyo halaalbe dhinaga kale weliba digniidanka diraya odayaalkii anseedeen al-shabaab taliiskii ciidanka hooga dalka soomaaliyeed gaabtiisa galmudug weliba digniinaan diraya dadkii amaba odayaalkii anseedeen al-shabaab taliyaha cusub ee gaabta labaatii koowaad cabdicasiis cabdulaahi gooje ayaa sheegay intii ciidanka hooga dalka tillaabo qaada doonaan odayaalka haddii oo gadaalan kunagadan deegaanada maamulka galmudug ayaa la tilmaamay intii oo tallaabahada ku gaada doonaan ciidanka hooga dalka soomaaliyeed weliba uu sheegay intii dhiig korna walgorod al-shabaab iyo heliisa dhideeran hili ciidanka hooga dalka iyo dagaalka lijiran xubno al-shabaab kurkusuganyin deegaanada maamulka galmudug gooja taliyaha ciidanka qaybta labaatii koowaad iyo sidoo kale husi intii usa diyaara garowanka jiran dagaalka kudhan ee al-shabaab oo laka bilaawi doona deegaanada iyo kukusuganyiinga mudug iyo sidoo kale galgaduud hadalka taliyayaagya ko ay kadib markii al-shabaab iyo deegaanadii oo maamulayaan iyo ah ku bandhigeen odayaal ku sheegayaan intii iyo hasku dhiibeen al-shabaab kadibna iyo ayeen odayaal toobadkeen ah madawiinaha galmudug axmed ducaale geele haaf oo usa kodhawaagay intii usa ka tanaasuli tartamowka doorashada madatanimo ee maamulka galmudug islamarkaasna usa ka mid nahaada doonna musharaxiinta antartamayaan hilka madaxnimo ee maamulka galmudug xaafiya sheegay inti galmudug hilugun iyo wajahay taxaalada adag welibaana dhambahanya anti lala shaqeeya shaksiyaadkii dhandoorada hilka madaxweynimo ee galmudug islamarkaasna iyo dhan mucaaradayna weliba us sheegay intii mucaaradkii oo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo laga ka dhigeen dhammadii sano ee haay madaxweynaha galmudug usoona sheegay intii us walbadan ka gobodiya dhanka dibanhaliisyowka hadalka madaxweyne xaafiya kooyahay hila maalmooginkadi dambeeyan iyo habahayaan warar sheego intii madaxweyne xaafus ka mid nagdo doona musharaxiinta hilka madaxweyne ee maamulka galmudug madaxweyne xaafiya toddobaadyadii ankadi dambeeyan ku sugnaya magaalada muqdisho kadib markius haliis lideeriyo dowladda dhexe ee soomaaliya shir degdega onan iskuweeray hamalooyinkan adeegayaan hojayta wasaaradda ugaafti oo arrimo diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir degdeg ee in iskuweertiya mas-uuliyiinta inkasarsareeyaan hamalooyinka adeegayaan hojayta soomaaliyeed shirkun iyo waliba ka dhicay xarunta bicidsada ee magaalada maka almukarama ee dalkaasi ah sacuudiga shirkiya dhanka hadaliya intii diyaargarowka hajka usa bilowdahaya siriyeedka bilun dulxija ee sanadka kun afar boqol afartanka hijiridun shirka ayaa laysku kurahiya intii sida nkuwa nkafaylan dhanka adeega hojayta soomaaliyeed wasaaradda ayaa ka dadaalahayta sanadkun intii nkudubanaada hojayta adeegyadii iyo hali jiraan sanadkii hore maadaama ay gacanta ka hayta guud ahaanba maamulka arrimo hajka soomaaliyeed dhugunsliyaal meelisin oo lasoo tan weliba waa idaacadda warsan ee bileedka baydhabo lang maraykan lah katar hiiliya weliba usana ka dhamadaya magaalada ciraaq lang maraykanka ku nool ilaayo yaraantiisa ayaa balse lakatar hiiliya magaalada detroit ayaa ka dhamadaya dalka ciraaq sida iyo sheegahayaan garyaqaanshe jimi al daawud oo afartii koow jira ayaa halwaya daawuda insulin taasoo lankasow xanuunka macaanka waanuusan isticmaalay hanuunkasay wilisha maseena dalka iraaga afka arabigana safaylan mankasaana habahato weliba meelasay lan tarhiilaya bili juuna hiluusa la tarhiilaya dadka kujeedan iraaq weliba iyo kiradeenaa hukun maxkamadeed itwad bajog oo garyaqaanka jiimiyaa sheegay intii lankungosa maanishe iyo horay maxkamad laku xukumi lanta socdaalka iyo shaagdi intii lankunga labaatan jeerusa xukunka dhiya muddo labaatan sana ee gudaasho weliba usa ka mid tahaayay dhan inta badan usahaay sidaay hubka sharci daraga ee welibaana ka tilmaameen intii usahaay gof dhacay guryaalka weliba dhaantantaasay ka dartay intii lankalisiya daawo ka filan ku horantii usa dhantarhiilna hay-adda xuquuqda baniaadanka human rights watch iyo weliba ambaaraytay dhimashadii jimi weliba niya sheegday intii uusa liyaaban hayna natiijada ka dhalada korta sharciyada socdaalka ee maraykanka gooyska lankun oo ku sugan magaalada detroit ayaa la sheegay intii oo kafikiraayeen sidii dacwada anfuruma lahayti bilijun lamada kun iyo toban sagaalka maamulka maser trump iyo tarhiililaayo kun qof reer iraaqe taasoo koyti kadib haliisyo lideeri dowladda iraaq taasoo sharuudo laka dhegi iyo haayaan inti maamulka taraamus iraaq ka saara liiska dalalka dadsho iyo hangalo korna maraykanka muuqaalo lah kubaayahay baraaga bulshada iyo muujiyahay ee jimiye oo ka hadalay siduus iraaq dhahanka tarhiil iyo siduus dhabka nkamari xanuunka macaanka weliba aanu sheegay intii usa daawo ka haysan iraaq jimiya weliba uska awdaa intii lan aawiyaan usona dowladda maraykanka ka codsadii intii usa dhanaga dhinaga kale turkiga weliba usana ka dhaqaaqay aran yanjeelayna midowga yurub dowladda turkiga ayaa ka jarta diyaar garow kiinka dadamboy ee kufadaasi intii saliid iyo gaasba ha ka saarta bariga badda mediterania inkastoo midowga yurub usa kadigeen arrintaasi lama maraa kiiboyo leeyinga dowladda turkigiya marba bilaabahayan intiyo gaas iyo shidaalka gaadanga jasiiradda iyo kumurunsanta dalalka turkiga iyo gabruusa midowga yurub iyo walibaa sheegay intii tallaabun turkiga iyo gaadahayan aqbala doonna dalka qabruusiya ee dalka tirsan midowga yurub walow qeyb ku mid a dalkaasayso fadaa intiusa ku go-aan deegaanka saya dhugunsadayaal meelisin warkula sootan weliba idaacadda warsan ee biladkan baydhoo warkana intiusa wada ka jiri weliba sindhisoysaano ee maxamuud maxamed cabdulaahi faransa warkunka lamid a intiinan kulumaana weliba sinktabaana sidaasi oo maanala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu